allaha u naxariistay weriye cabdicasiis maxamed cali xaaji oo ka howlgelayay idaacadda shabeelle oo shalay maqribkii kooxa hubaysanay ay ku dileen deegaanka towfiiq ee degmada yaakshiid ayaa maanta lagu aasay qabuuraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka banaadir xubno ka socday ururka suxufiyiinta qaranka ee nisog weriyayaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo ehelada uu ka baxay weriyaha aaska kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay agaasimaha idaacadda shabeelle abuukar sheekh maxamuud oo sheegay inay si weyn uga xun yihiin dilka xaqdarrada ah ee lagula kacay weliye cabdicasiis maxamed cali ka maamul ahaan shabeelle waxaan ka tacsiyeynaha geeridii naxdinta laheyd ee ku timid cabdicasiis maxamed calaaji oo shalay gabaldhici dambe lagu dilay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda tawfiiq heladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaana murugtaas la qaybsanaynaa ka shabeelle ahaanna waan tabi doonnaa oo wuxuu ku noolaan doonaa qalbiyadana dhexdooda laakiin waxaan codsanaya ani baaritaan caalami ah in lagu sameeyo dilkii weriye cabdicasiis cali xaaji weriyihii ugu horreeyey oo shabeelle laga dilana maaha waa weriyihii saddexiyo tobanaad oo shabeelle laga dilo marka adduunka waxaan ka codsanaynaa in baaritaan caalami lagu sameeyo dilkii loo geystay cabdicasiis cali xaaji shabeelle keliyana kama bixinay wuxuu ka baxay saxaafadda soomaaliyeed oo dhan nin aad u furan iska dabiicad wanaagsan uu ahaa ilaahay naxariista janno ha siiyo annagana waa ka murugoonayna kolleyba oo maanta waxaa naga baxay qof shabeelle iyo saxaafadda bukuweyn sidoo kale maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nisog ayaa sheegay inay xanuunka iyo murugadaba la qaybsanayaan qoyska iyo ehelada uu ka tegey marxuumka waxaana uu dhanka kala sheegay inay in badan soo noqnoqotay beegsiga lagu hayo bahda warbaahinta innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa maanta aynoo tahay maalin kale oo murugo leh waxaan dul taagannahay qabrigii aan ku aasnay walaalkeen cabdulcasiis maxamed cali xaaji oo ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed oo shalay gelinkii dambe gacan ka xaq diran oo kuwa arxamlaawayaala ay ku dileen magaalada muqdisho degmada yaakshiid waxaan murugada la qaybsanaynaa qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday waxaanan uga tacsidaynaynaa dhammaan bahdii saxaafadda ee uu ka geeriyooday shabeelle iyo qoyskii iyo eheladii dhammaan dadkii uu ka geeriyooday in ilaahay samir iimaan ka siiyo annaguna waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno maadaama aan nahay wariyaal soomaaliyeed oo xilligan adag ku shaqaynaya dalkan in maaragtay la muujiyo calol adeeg dhibaato badan ayaana haysata waana la dhibayaa laakiin calol adeeg waa ilaah wehelkii waxaa lanaga rabaa maadaama mar walba dawladdii iyo laleeyahay qofkii waa la raadinaya oon lasoo qabanayn inaan ilaahay tala saaranno oo aan dhahno tawakalna cala allah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu marka waxaad xasuusataan qof walbana inuu maalin dhimanaayo maalintiisana lagama dibdhigaayo laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun maxamed ibraahim macalimu ayaa dhanka kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ugu baaqay inay sharciga hor keenaan kooxihii ka dambeeyey dilka weliye cabdicasiis maxamed cali sidoo kalena dowladda waxaan ugu baaqaynaa maadaama iyadu ay gacanta ku hayso amnigii magaalada in ay gacanta ku soo dhigto kuwii ka dambeeyey dilkaasi ninkaasi aan hubaysnayn wariyuhu uma hubaysno wuxuu u shaqeeyaa shacabka soomaaliyeed marka ma aqbali karno maalin walba inaan maqalno oo aan joogno wariye soomaaliyeed waxaanaad ogaataan qof walba inuu dhinto laakiin inaan sidan oo kale maaragtay dhibaatadan nala ku eegto waa wax aan runtii aad uga xunnahay laakiin bulshada soomaaliyeed aan la qaybsanaynaa taas annagu keligii ma dhimanno dad saraakiila la dilaa waxaa la dilaa dad rayidahoo kale marka dadkaasaan la qaybsanayna lakiin waxaad moodaa annagu inaan si gaara bartilmaameed u nahay marka waxaan leenahay kuwa dadka wariyaasha dilaya ilaahay ha ka baqeen afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in wariyayaasha ay ku shaqeeyaan xaalad adag waxaana uu xusay in looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah maalin walba weriyaa la dilaa allaha u naxariista baan idhahdaa wax intaa ka dambeeya ma jiraan weriye walba iyo shabakad walba marka kow waxaa looga baahan yahay foojignaan marka labaad waxaa looga baahan yahay asturnaan ka yimaadeen asagoo gurigiisa hor fadhiya xalabaan tegey saqdhexe bay xabada ku dhufteen tartiib ay inta u baxeen ay raaceen ay iska baxeen ciidamada ammaanka waxaan leeyahay u dul qaadan mayno waa la dilay waana baxsaday innaga waxaan rabnaa waa la dilay asagiina waa la dilay ama intuusan dilin baa la dilaan rabnaa anoo ku hadlaya magacayga magaca maayarka caasimadda wariyayaalow cid idiin maqani ma jirto nin walba madaxaada meerax ku duubo ugu dambayntii wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey dilka loo geystay weriye cabdicasiis oo ka howlgelayay idaacadda shabeelle waxaana uu sheegay in dowladdu ay baaritaan hayso islamarkaana ay sharciga soo taagi doonaan ciddii ka dambaysay falkaasi dilka ah cabdicasiis maxamed cali xaaji ayaa ah weriyihii saddex iyo tobnaad ee laga dilo idaacadda shabeelle tan iyo intii ay shaqaynaysay idaacaddaasi waxaana uu dhanka kale noqonayaa weriyihii labaad ee sanadkan lagu bartilmaameedsado gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho